إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxa idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerarkai cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka aboorey ee walayada islaamiga hiiraan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in magaalada balcad ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka dowladda federaalka ee halkaa ka jirana uu yahay mid fadhiid ah wasiiro dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa soo hadal qaaday dekedo ay suuragal tahay in loo gacangeliyo dowladda xabashida etoobiya haween isxilqaamay oo ku nool magaalada burco ayaa qaybiyey ku dhowaad shan kun oo kitaabka qur-aanka kariimka ah kuwaasoo ay ugu tala galeen inay dadku ka faa'iidaystaan mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inuu dalka uu ku jiro afgembi islamarkaana ay talada xoog ku haystaan xubno uu hogaamiyo xasan sheekh milatariga dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqay inay duqaamo culus la beegsadeen fariisimo ay lahaayeen xoogaga rsf warka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan maqaal ciwaankiisu yahay sideen ku noqon karnaa dad rabbaaniyiin ah inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku bartilmaameedsaday guri ay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugnaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho gurigan ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta iyo askarta dowladda federaalka ayaa waxa uu si gaar ah ugu yaalay xaafadda caliganey ee degmada kaxda waxaana jira khasaare kala duwan oo qaraxaas ka soo gaaray kanaalka ah wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka aboorey ee walayada islaamiga hiiraan warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya moxamed sheekh cali
janaalka wararka alkataib oo ah kanaal warbaahineed oo hoostaga xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey filim ku saabsan weerarkii xasmiinta ahaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka aboorey ee kaabiga ku haya magaalada buulaburte ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya muuqaalkan oo la daawanayo qadar shan daqiiqo ah ayaa ku tusaya xaqiiqo maragmadoonto ah oo ay fooda isku dareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo safa iyo askarta dowladda federaalka halkaasoo khasaare adag lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka qaybaha hore isdaarka alkataib waxaad ku arkaysaa dagaalyahano ku hubaysan hubka culus iyo kan fudud oo loolan adag la galaya ciidamada dowladda federaalka mujaahidiinta ayaa si adag ugu dagaalamaya gantaalada garbaha laga tuuro kuwaasoo sida muuqato ku hobanaya difaacyada ciidamada dowladda federaalka ciidamada militariga al-shabaab ayaa tooganaya qaar ka mid a meydadka ciidamada dowladda federaalka oo galaafatay rasaasta mujaahidiinta kuwaasoo isku dayay inay ka firxadaan fagaaraha dagaalka kadib markii looga taagroonaaday meedaanka
من لن نقيض فمت يا ضد الشغب هذا أوان الله أكبر
wixii rasaasta oo dalisaa qaadaba ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaanka aboore ee gobolka hiiraan kadib markii dagaal kulul looga faramuruujiyey ciidamada dowladda federaalk askarta xarakada al-shabaab iyagoo sita raayada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem ayaa waxay ku taagayaan dhinac weliba ka mid a xirada ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigaya gaadiid dagaal oo yiilay gudaha xirada kuwaasoo ku raran hubka iyo rasaasta gudaha saldhigga ayaana laga saarayaa سانحة فتنزف الدم أمري كامل ركبي ذوقوا العذاب مجنون الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهبي هل من نسيم هل الأيام سادحة فتنزف الدم أمري كامل ركبي ذوقوا العذاب جنود الشرك لست qaybaha dambe ee muuqaalkan cusub ee uu soo saaray kanaalka wararka alkataib waxaad ku arkaysaa khanaa'im kala duwan oo soo galay gacanta mujaahidiinta kuwaasoo isugu jira gaari cabdibil ah oo saaran mid ka mid ah qorayaasha liidka diyaaradaha mujaahidiinta al-shabaab hubka gacantooda soo galay waxaa ka mid ah qoriga loo yaqaano bikemka oo dhowr xabo ah sidoo kale waxay mujaahidiinta soo furteen qorayaal ak forty ah oo aad u badan qoriga hubiyaha iyo sanaadiiq ku cabaysan rasaas noocyadeeda kala duwan
دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هل من مزيد هل الأيام سانحة xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ah maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in magaalada balcad ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo maamulkooda halkaa ka jirana ku tilmaamay mid fadhiid ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali xildhibaan xasan muudey oo ka tirsan baarlamaanka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in magaalada balcad ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka ka jira degmadana uu yahay mid maqarsaar oo fadhiid ah isagoo ka hadlayey weerarkii dhowaan uu martigeliyey magaalada ayuu sheegay in boqolkiiba siddeetan tuulooyinka hoostaga balcad uu ka jiro maamulka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mar xildhibaankan uu waraysi bixinayey ayuu yidhi si abaabulanayna kusoo galeen laakiin cadowga uma dheero degmada oo dhowr kilomitr afar kilomitr waxaa dhammayn ayay weli ku sugan yihiin tuulooyin fara badan ayay degmadan ka kooban tahay balcad aaday u baaxad weyn tahay tuulooyinkaas faraha badanna badanaa boqolkiiba siddeetan way ku sugan yihiin nimanka shabaabka ah degmada iyo maamulkeeda uma abaabulna sidii loola dagaalami lahaa shabaab waxaa og tahay maamulka xarun degmo oo ku shaqeeyo ma jiro wuxuu ku shaqeeyaa warshada warshadii hore ayuu ku shaqeeyaa ma dhaafo xaawtaako wixii ka dambeeya haddaad tagto shacabka waxay ku leeyihin yow shabaab ku dilinay ku leeyihiin horta xaaladda degmada ay ku suganta waa xaalad noocaas ah hadalka xildhibaankan ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ciidamo ka mid ah shabaabulmujaahidiin ay dagaallo culus kula wareegeen fariisimooyin ciidan oo ay dowladda federaalka ku lahayd gobollada dhexe si kastaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii u dambeeyey kordhiyey weerarrada ay ka geysanayaan gobollada dhexe gaar ahaan deegaano ka mid ah hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ay weheliyeen maleeshiyaadka macawisleyda kuwa oo dhegta dhiigga loogu daray xeryihii ay kaga sugnaayeen halkaasi sidaba laga dheehan karo muuqaalbaahiyaha alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah ayaa soo hadal qaaday dekado ay suuragal tahay in loo gacan geliyo dowladda xabashida ethoobiya mubaarak cumar ayaa ka warramaya xil uu waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinada ka howlgala magaalada muqdisho ninka lagu magacaabo cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa soo hadal qaaday dekada ay suuragal tahay in la siiyo dowladda xabashada etoobiya cali balcad ayaa waxa uu xusay xilliga uu bilowday damaca gurcan ee xabashida waxa uu sheegay in etoobiya iyadu kaalin ku leedahay xulashada dekadaha ay doonayso wadahadallada dhowaan dhici doona loogu hadli doona arrimaha la xiriira dekadaha etoobiya qaadanayso waa kan isagoo ka waramaya arrimahaas etoobiya waxay maanta isticmaashaa dekedda jabuuti oo boqolkiiba sagaashan ay isticmaashaa dabcan waxay doorbiday inay hayso dekeda kale si haddii ay ay dhibaatooyin dhacaan sida ayaan dhaweeyey dagaalkii tigreeg oo kale ay hesho dekeda kale ay isticmaasho ama dekeda kale u dhow mataqaanaa dalkeeda koonfureed etoobiya shidaal baa laga helay gobolka soomaalida meesha ugu dhow waa hobyo laga dhoofin karo dabcan etoobiya koonfurteeda dhulka oromadu degan tahay meesha ugu dhow waa koonfurta soomaaliya baraawe iyo kismaayo iyo muqdisho ay ka mid yihiin laakiin haddii aan heshiis wada galno waxaan heli karnaa maalgelin aan ku dhisano dekada waaweyn laakiin meesha ku habboon oo marketkooda iyo isticmaalkooda ku habboon waxay ka mid tahay waxyaabaha farsamada ee laga wada hadli doono marka waxaan rajaynaynaa bishii juun aan rajaynaynaa mataqaanaa afar shir kadib ayaan rajaynaynaa in lagu heshiiyo dowladda federaalk ayaa horey etoobiya u siisay badda soomaaliya iyadoo ra-iisul caamka soomaalida ku qaldaysa in dekedahasi ay kiro yihiin arrimo ganacsina loo isticmaalayo keliya halka madaxda etoobiya ay marar badan sheegeen damacooda rasmiga ah ee la xidhiira badda soomaaliya iyadoona xasan sheikh uu horey fagaarayaasha ka sheegay in etoobiya ay tahay cadowga soomaaliyeed maantana la arkayo isagoo ka shaqaynaya siday xabashadu u heli lahayd baddeenna sida laga dheehanayo soo dhoweynta waa biyi axmed muqdisho u dhigay isagoona waddooyinka muqdisho ku xardhay boorar ka turjumaya jaceylka uu qabo xabashida haween hooyooyin ah oo ku nool magaalada burco islamarkaana isxilqaamay ayaa qaybiyey ugu yaraan shan kun oo kitaabka qur-aanka kariimka ah kuwaasoo ay ugu talagaleen in laga faa'iidaysto cabdifataax faarax diiri ayaa ka warramaya iyadoo maanta ay bisha barakaysanay ramadaan ay tahay maalinteedii koowaad ayaa waxaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdher ay haween hooyooyin ah oo ku nool magaaladaasi islamarkaana isxilqaamay ay qaybiyeen ugu yaraan shan kun oo kitaabka qur-aanka kariimka ah kuwaasoo ay ugu talagaleen in dadka ay ka faa'iidaystaan kutubtan ayaa isugu jira kuwo cusub iyo kuwo duugoobay balse iyagu dib u dayaactireen si aanay masaaxiifta qur-aanka kariimka ay u baabi'in waxay kutubta qur-aanka kariimka ay geynayaan masaajidda goobaha lagu barto qur-aanka kariimka ah iyo cid walba oo u baahan sida ay u sheegeen warbaahinta waxaynu u fadhinaa waxaa weeye dafcaddii labiyo tobnaad ee qaybinta kutubta qur-aanka kariimka kutubtaa marka hore kutub markaa mustacmalo magaalada laga soo uruuriyey masaajidada iyo madaariista ayay ahaayeen kutubta markaa la dayactiri jiray goobihii lahaa iyo dadkii lahaabaa dib loogu celin jiray hooyooyinkaas dhaqaalaha yar isu keeneen ayaa agabkaa qalabka loogu shaqaynayo iyo inamada shaqaynayaba laga kaabi jiro laga bixiyaa kutubta maanta qaybintooda aynu u fadhinaa waxaa weeye shan kun oo masxaf weeye afar kun oo masxaf waa kutub cusub in markaa loo qaybiyo masaajidada madaariista dadka danyarta u baahan cid kastoo markaa muxtaajiin oo baahi markaa u qabta masxafka qur-aanka kariimka haddaba aanu ka faa'iidaysano fadliga badan ee ku jira bisha ramadaan oo ah bil barakaysan waa fursad sanadkiiba hal mar ina soo marta bil dhammaanteed ah khayr iyo barako ayna habboon tahay in fadligeeda laga faa'iidaysto mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa sheegay inuu dalka afgembi ku jiro islamarkaana ay talada xoog ku haystaan madaxda dowladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim xildhibaan yuusuf gamadiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dalka uu afgembi ku jiro taladana ay xuug ku haystaan madaxda dowladda federaalka wuxuu sheegay in xildhibaanada aanay si xuriyad ah uga safri karin garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayna ka daran yihiin dhibaatada lagu hayo dadka shacabka ah xaq dastuuri ah oo xildhibaan iyo muwaadin kastoo soomaaliya uu siiyey dastuurkaas in laiska hor istaaga maalin kasta wiil askari u amraa amar madaxda ka soo baxda waa uu yidhaahdana waxay ka dhigan tahay micnaheedu dastuurka dalka inuusan shaqaynayn dalkana afgembi iyo xoog lagu haysto qofka samaynayna uu yahay qof hannaan dimuquraadiya ku yimid waa ayaandarra aad u weyn waa la sahashaday dhaqan xumo iyo go'aan xumo maamulkeenna iyo baarlamaankeenna ku timidayna ku dhacday haddii marka xildhibaanka xasaanadda lah dhaqanka lagula kacay qofka kale ee maskiinka ah ee maxaan ku rahdaa muwaadinka ah ee aana hadli karin ee maalin kasta ay qabsataahay oo lana soo sheegi jiray way ka sii daran tahay waxaa marba marka ka dambaysa soo ifbaxaya oo bannaanka imaanaya khilaafka xooggan ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo xubnaheeda khilaafkan ayaa soo bilowday kadib markii xasan sheekh maxamuud oo wax kabedel ku sameeyey dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka taas oo keentay inay mucaarad ku noqdaan oo ay kasoo horjeestaan xildhibaano iyo siyaasiyiin badan oo ka tirsan dowladda federaalka markaana waxaad ku soo dhowaataan maqaal ciwaankiisu yahay sideen ku noqon karnaa dad rabbaaniyiin ah intaa lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan kaas oo ay qortay doctoraysa leyla xamdaan waxaana soo jeedinaya moxamed cali aadan
والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كب لنا فاغسل معاصينا
laga soo bilaabo horraantii islaamka waxay bisha ramadaan ku socneed kaalinta muuqata ee ay kaga jirto nolosha muslimiinta iyagoo weynaynaya faraa'idda allaah dareemayana weynaanta ay leedahay in loo kala tartamo ajarkan weyn lagana faa'iidaysto fursadaha loona dhowaado raxmada allaah
طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا تقوده لجنان شوقها فينا waxaan sidoo kale dareemaynaa in waxyaabo muhiim ah oo marka laga hadlayo taariikhda muslimiinta ay dhaceen bisha ramadaan qaswadii ugu horreysay ee beder ayaa dhacday bisha ramadaan taasoo nasri weyn ay kusoo hooyeen saxaabada sidoo kale waxaa ramadaan dhacday furashadii maka fatxi weyn oo taariikhi ah ayuuna ahaa sidoo kale dagaalkii weynaa ee albuweyb oo ka dhacay dalka ciraaq muslimiintana uu hogaaminayay almuthana bin xaarith ashaybaani radiallaahu canhu ayaa dhacday bil ramadaan sidoo kale al andalus oo furashadeedii uu hogaaminayay daariq bin ziyaad waxaa la furtay ramadaan macrakadii balaadu shuhadaa ee ka dhacday faransiiska muslimiintana uu hogaaminayay cabdiraxmaan al khaafiqi waxay dhacday bir ramadaan camuu'iyah oo la furtay xilligii dowladdii cabaasiyiinta uu hogaaminayay almuctasim billaah waxay dhacday bil ramadaan sidoo kale furashadii qubrus oo la furtay wakhtigii ay mamaaligtu ka talinayeen qaybo badan oo ka mid a dhulka islaamka waxay dhacday bil ramadaan intaasoo keliya maahane dhacdooyin waaweyn iyo dagaallo lagu kala baxay oo dhex maray islaamka iyo kufriga ayaa dhacay bisha ramadaan ee barakada badan waxay futuuxaadkan aan tirakoobka lahayn ee dhacay bisha ramadaanna dareensiinayaan in bishaan ay tahay bil shaqo oo jihaadeed balse aanay ahayn bil caajis hurdabadni iyo in laysku mashquuliyo wax weliba oo wakhtiga lagu dilo sida dad badan ay maanta sameeyaan qofka muslimka ah ee uu kusoo food leeyahay bisha ramadaan waxaa la gudboon inuu aada u maareeyo naftiisa bartana sida loo hago ruuxdiisa si ay ugu suura gasho in bisha ramadaan uu gaaro maraatib sarraysa oo uu dhowaanshaha xagga allaah ah uuna u jebiyo shahawaadka naftiisa oo uu gaaro darajaadka rabbaaniyiinta suurtagal uma ahan qofka muslimka ah inuu xaqiijiyo guushaas haddii aanu allaah baryin duco joogto ahna la imaanin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa kariimka ah ku yidhi واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
marka u fiirso qof yahoo muslimka ah inta alla bari ee aad keedsatay uguna tala gashay inaad allaah weydiisato aadna ugu celceliso maalmaha ramadaan adigoo ku tilmaaman aadaabta iyo sidqiga halkii ugu sarraysay haddii aad ka cabanayso dulmiga aad la kulmayso waxaad ka faa'iidaysataa bisha ramadaan adigoo allaah ka baryaya inuu kaa dulqaado dulmiga kaaga imaanaya makhluuqaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi saddex baryadooda lama soo celiyo mas-uulka caadilka ah ninka sooman ilaa uu ka afurayo iyo qofka dulman baryadiisa imaamu axmed tirmidi nasaa-i iyo ibnu maajah ayaa soo saaray umana malaynaya inuu jiro qof caaqil ah oo ka saahidaya baryada allaah isagoo ka faa'iidaysanaya saacaadka ijaabada ducada allana ka baryaya inuu naga dulqaado masaa'ibta waaweyn ee ku dulhabsatay ummadda muslimka ah ee aan allaah barino si la mid ah sida uu alle u baryo midka dhibaataysan aanu rajayno ajiibitaankiisa si la mid ah sida uu allaah u rajeeyo kan dhibaataysan faqiirka ah ee baahan badanaa qofka ka qaxay gurigiisa ee la eryanayo badanaana midka cabsanaya ee aan amni haysan badanaana midka maxbuuska ah ee dulmiga lagu haysto badanaana kan taagta daran ee hamiga la nool badanaana carruurta agoomaha ah iyo haweenka garoobada ah badanaana midka u adeegaya ummadda ee u baahan ducada qofka saalixa ah badanaana mujaahidka ku jira dhufeesyada ee wajahaya dulmiga iyo cadowga alla badanaa oo badanaa dhammaan dadkaas waxay xaq kuugu leeyihiin inaad u ducayso si la mid ah sida aad ugu ducayso naftaada ehelkaada iyo dadka aad jeceshahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii walaalkiisa u duceeya isagoo ka maqan malagga loo wakiishay inuu jawaabo ayaa ku odhanaya aamiin adigana waxaad leedahay sidaasoo kale riwaayad kalena waxa uu rasuulku ku yidhi ducada qofka muslimka ah uu u duceeyo walaalkiisa isagoo ka maqan waa mustajaabo waxaana agtiisa taagan malag kaasoo odhanaya markasta uu qofku u duceeyo walaalkiisa aamiin adigana waxaad leedahay intaasoo kale muslim ayaa wariyey mid ka mida waxa ugu horreeya ee aad mudnaanta siinayso bisha ramadaan waa inaad noqoto rabbaani alle ku xiran adigoo wada socdana alle aad qaabisho oo aadan qayb ka mid ah keliya alle ku qaabilin waana in xubnaha jidhkaagu khushuucaan indhahaaguna ilmeeyaan qalbigaagana la dildilaaco aayaadka allaah xilliyada aad sujuudsan tahay iyo wakhtiga aad allaah baryayso ramadaanku ma ahan bil loogu talagalay baahi iyo oon ee waa bil loogu talagalay alla kacabsi iyo towbo abi hureyra radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi badanaan qof sooman oo aan soonkiisa ka dheefin waxaan ka ahayn gaajo iyo oon badanaan qof taagan oo aan ka dheefin waxaan ka ahayn soo jeed nasaa-i ibnu maajah iyo alxaakim ayaa soo saaray wuxuuna yidhi waa saxiix marka loo fiiriyo shuruudda imaamulbukhaari hadafka iyo xaqiijinta rabbaaninimada waxay ka dhigan tahay in la xaqiijiya hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون waxaa jira farqi u dhexeeya qofka qaabilaya ramadaan isagoo aaminsan inuu yahay in laga go'o cuntada iyo biyaha iyo qofka qaabilaya ramadaanka isagoo laasimaya qur-aanka dareemayana in alla kacabsigu yahay hadaf iyo wasiilo wada jira qofkan doonaya inuu rabbaaniga noqdow sirta ugu horraysa waa inaad qabsataa kitaabka allaah ha noqdo qur-aanka mashiinka aad ku beddelayso waaqica aad la nooshahay iyo kan ummadda ay ku nooshahay la jaanqaad awaamiirta qur-aanka iyo nawaahidiisa dareen oo ogowna maqaasida qur-aanka markaasoo ay laabtaadu degi doonto jaceylka allaah rasuulkiisa iyo mu'miniinta cibaadada allaah ee ramadaanka ma ahan oo keliya halkudhigyo macaan oo afka baarkiisa ah mana ahan dhaqanno soo jireen ah oo ah in habeenkii cunto kala duwan la cuno sidoo kalena ma ahan in lagu taxmo taxanaha musalsalaad oo ka baxa telefishinada balse waa gariidh ku dhaca qalbiga isagana jafaboorka in muddada ah ku dhacayay waana in si ikhlaas ku jirto allah xaggiisa loogu hijroodo waxaa laga tegayaa sharta iyadoo la dhex tiimbanayo khayraadka waxaa laga tegayaa arrimaha liita waxaana la beegsanayaa arrimaha kuwooda sarreeya gebagabadii waxaana la gudboon inaan isdul taagno tilmaamaha uu qur-aanku ku asteeyey dadka rabbaaniyiinta ah suuratu aala cimraan wuxuu allaah rabbaaniyiinta ku tilmaamay inay yihiin kuwa ku sugnaada jihaadka imtixaanadana u gegsada allaahna wuxuu yidhi
ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
mar kale wuxuu allaah ku tilmaamay rabbaaniyiinta inay yihiin kuwa ku dadaala in loo xukun tago shareecada allaah diinkana dhulka laga hirgeliyo wuxuuna allaah ku yidhi suuratulmaa'ida
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء
isla suuratulmaa'ida wuxuu allaah mar kale ku tilmaamay rabbaaniyiinta inay yihiin kuwa fara macruufka sidoo kalena reeba munkarka allaah wuxuu yidhi lowlaa yanhaahum rabb الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون mar kale wuxuu allaah ku tilmaamay rabbaaniyiinta inay tilmaamahoodu tahay ku dadaalidda barashada cilmiga sharciga ah iyo weynaynta kitaabka allah allahna wuxuu ku yidhi suuratu aala cimraan ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ۖ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ugu dambayntii ila fiirso hadalkan markii lagu yidhi bishir alxaafi waxaa jira dad allaah caabuda bisha ramadaan oo keliya markaas buu ku jawaabay waxaa baas lahaaday qoom aan allaah aqoonin ramadaan mooyee رباه بل قلوبا ترتجي نزلا حتى تفوز بفضل منك يحوينا
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada dowladda suudaan ayaa shaaca ka qaaday inay duqeeyeen fariisimo ay lahaayeen xoogaga ah loogu yeero dacmu sariic fariisimaha la duqeeyey ayaa ku yaala deegaano dhowr ah oo dhanka galbeed ka xiga caasimadda dalkaas ee khartuum sidoo kale ilawaradyo militari ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada suudaan ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalo toos ah oo lagu jebiyey maleeshiyaadka r s f dagaalkaas oo ka dhacay aagga cad albayda oo ku taalla koonfur bari magaalada alfaashir ee waqooyiga gobolka daarfuur wararka ayaa intaa ku daraya in dagaaladan lagu dilay in ka badan toddoba-iyo toban askari oo ka tirsan xoogaga dacmu sariic sidaa ay sheegeen saraakiil ciidan tan iyo tobankii bishii mey ee sanadkii tegay waxaa magaalada alfaashir ka dhacayay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo maleeshiyaadka r s f iyadoo dhinac waliba uu doonayo inuu gacanta ku dhigo magaaladan istaraatiijiga ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa